caalamka waxaa la go'aansaday waddan kasta oo qaxooti hayo inay qaxootiga siiyaan sharci ay ku meel maraan ay ku subistaan docmuster ay tacliin ku raadsadaan ay socdaal ku galaan biilka hadda la mariyey biilka asaga wuxuu ku salaysan yahay waxaa la rabaa qaxootiga degan xeryaha qaxootiga sida ifo dhagaxley xagadheer in laga dhigo magaalo sidii dhadhaabo oo kale xagadheer town ifo town dhagaxley town dadka deganna qaxooti iyo deegaan aan la kala saaray laakiin qaxootiga la siiyo wax la dhao alyankan oo loo oggolaada inay biicmisar suubiyaan inay embesa furtaan inay socdaal galaan inay tacliin raadsadaan sidaasaa loogu talagalay caalamku waxay diyaar u yihiin haddii dowladda kenya hadda sharcigan ay marisay oo waxa kale qaxooti loo oggolaado caalamka waxay diyaar u yihiin deegaankanoo odilba inay maalgelin fara badan la gelin lacagaa la hayaa oo la raba in lagu dhiso jid lagu dhiso loo suubiyo mashruucyo fara badan laakiin dowladda kenya waa inay oggolaataa nidaamka asaga marka runtii haddaad ii weydiisay aniga waxaan leeyahay annagoo odilba qaxootiga waa walaalahan aan u doodno ayagana xaqooda ha helaan annagana aan ka faa'idaysano fursadaha hadda aan haysan insha allah